Dabaylo xooggan oo xilligan ka kacay guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana saameeyey daaqii xoolaha ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Nuur Cali waxa uu ka warbixiyey saameynta dabaylaha wuxuuna sheegay in sanadkan roobkii la filayay uusan u di'in sidii la rabay dabaylo ayaa jiro oo socdo beryahaan waxaana la rajaynayaa dayrtan hadda naga sii dhammaanayso in roobabkii sidii la filayay aysan u di'in oo dadkii ku tiirsanaa gaar ahaan xoololeyda daaqi iyo ku tiirsanaana waxaa laga baqayaa in abaar ay yimaadaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyadoo arrintaas ka gaashaamanaysa waxay samaysay in ay dhiirigeliso dadka ka shaqeeya soo saarka calafka xoolaha keedadan sameynay gaar ahaan gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose xarumaan diyaarinay xarumahaas qeybo ka mid a cawska ayaan ku keedinay si loogu diyaar garoobo in case haddii uu yimaado abaar waxaana dadka soomaaliyeed xoololeyda gaar ahaan reer jubbaland ugu baaqayaa in ay ka digtoonaan meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in dabaylo badan ay jiraan xoolaha laftarkood inay u diyaar garoobaan oo u dhowaadaan xarumaha meelaha biyaha leh islamarkaasna keed u sameeyaan cawska oo kale ama calafka ay beertaan si xoolahooda markay abaar timaado ama culeysyo kale yimaadaan looga caawin karo waxaa nasiib dara ah maanta soomaaliya intaasoo milyan oo xoolaha inay ku nool yihiin in aan loo haynin calaf ku filan xoolahaas laakiin ka wasaarad ahaan jubbaland annaga waan waan diyaar garownay waan bilownay laakiin kuma filna weli laakiin waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dee wax rabaaniya waa isbeddelka cimilada saameynaysa adduunyada dhan ka socoto inay dadaalaan islamarkaasna keed u sameeyaan keed keedka calafka xoolaha u sameeyaan saad la socoto soomaaliya waxaa lagu qiimeeyaa siddeed dhibic sagaal milyan oo hektar ayaan leenahay oo dhul ah oo ku habboon beerashada intaasna lagama faa'iidaysto oo dadkeena waad ogtihiin waxay ku tiirsan yihiin maanta in la siiyo kaarar yar yar in la siiyo i d b s inta loo yaro hay-ada iyo gacan hoorsiga lagu jiraa marka waxaan rabnaa dadka inay tacabka usoo jeestaan gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa ka qoseeya wax soo saarka calafka xoolaha intaasoo xoolahaan leenahay haddana waxaan ku tiirsanahay keliya waa roobabka haddii la waayo daaqii la waayo xoolihi way dhimanayaan haddii biyo yar la waayo way dhimanayaan marka dadka soomaaliyeed wasaaraddu garab ayay ka geysan doontaa laakiin in ayagana ay diyaargaroobaan ay ka taxdiraan xoolahay haystaan calaf u keedsadaan islamarkaasna xoolahan mar kasta meel loo raraayo laga daayo la sameeyo naqeen xoolo in xarumo inta la sameeyo ama beero lasoo sameeyo oo loo xiro xoolahaasi meesha lagu xanaaneeyo loona diyaariyo waxay unay lahaayeen biyahooda wasaaraddana diyaar bay u tahay horena way ugu diyaar garowday insha allah in calafka xoolaha iyo wax soo saarkooda dadka xoogga lagu saaro laguna dhiirigeliyo waagii hore dadkan waxaa la dhihi jiray waa dad xoolo raacataa laakiin hadda waxaan rabnaa in xoolo dhaqata ay isku bedelaano xoolihii la raaci jiray oo markasta naqala la raaci jiray marna hadda waxaan rabnaa naqayn inaan u sameyno xarumo lagu keediyo waad mahadsantahy